فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyada oo aadahaan oo kale aad kala socotaan warbaahinta alfurqaan caawa barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbi doonaa xaflad ballaaran oo ka dhacday degmada buurdhuxunle ee wilaayadii islaamiga ah ee baaiya bakool oo lagu daahfuray kaas oo ay ku baxday ku dhowaad nus milyan doolarka maraykanka caawa waxaad dhegaysan doontaan codadkii lagu daahfuray masjidka ee laga jeediyey degmadaas maxay tallaabo ah oo ay muslimiintu ka qaadeen tallaabadii ay dowladda faransiiska si cad ugu sheegtay in ay sii wadi doonto afalagaadida rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan barnaamijka dhuwaxa wareysiyada idinkugu soo gudbi doonaa hadalhaynta arrinkaas iyo muslimiinta caalamka oo u muuqanaya kuwa hurdada ka toosay dhaqaatiir dhowaan gaaray deegaanka kuunyabarow ee shabeellaha hoose oo ka waramay howlahooda shaqo ee dadka deegaankaas waraysi aynu la yeelanay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa maxaad ka og tahay faa'iidada ay leedahay lindhanaanta warbixin kooban ayaad caawa dhuuxa ku dhegaysan doontaan oo ku baxday barnaamijka aqoon iyo ogaal qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa diyaarintiisa waxaa kaalin mug leh ka geystay maxamed daahir caliso salmaan axmed mahad cubayd iyo maxamed cali aadan ayaa igala qaybgalaya ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب idaacadda islaamiga alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa
maxay tahay muhiimadda ay leedahay adkaarta maxaase fadli ah oo ku soo arooray marka nusuustuna wax aad iyo aad bay u tiro badan tahay mowduucaas ka hadlaysa waa kan uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam mathalu aladii yadkuru rabbah waladii laa yadkuru rabbah mathalu alxayi waalmeyt qofna loogu cudurdaari maayo inuu dikriga ka tago dee qof waalida qalbi aan aan caqli lahayn mooyaane qofkii kaloo mukallaf oo dhan loogu cudurdaari maayo dikriga ka tegistiisa markaasuna wuxuu yihi hadduu bismillahi dhihi lahaa waan ugu filnaan lahayd marka waxaa weeye barakadoo dhan baa shayga laga qaadahayaa
mala nooshahay murugo aan dhammaad lahayn ma ku culaysiisay dunuubta ma doonaysaa inuu allaah kuu hibeeyo carruur baariyaal ah haddaba iga hoo dawadaan la hubo
waxa weeye istikfaarta qofku markuu badiyo in hami kasta faraj uu ka helayo ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala marka istikfaarta khayr badan baa lagu helaa waxay ku yidhaahdeen "Eh, sheekh adigu ma wax kasta waxaad ku dawaysaa ma istifaar unbaa markaasuu aayaddan u akhriyay faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana qafaara yursili asamaa calaykum idraaran roob buu ilahay idiin shubayaa kii abaarka cabanaya
adkaarta subax iyo galab wakhtigee ugu habboon in la akhriyo maxaase keenaya in dadka iyagoo akhrinaya adkaarahaas ay haddana dhibaataysan yihiin
marka marka isweydiin leh maxaa dhacay oo qofkii uu xanuunsan yahay isagoo aayad aayad kursiga daldalaya suuratulbaqara mar walba akhrinaya maxaa loo bisoon la'yahay allaahu aclam waxa weeye
mowqifka ku habboonta ikhtiyaarta in la akhriyo waa bacda salaati alfajri mubaasharatan cindama maaragtay aad eh, salaada dhammaysid iyo adkaarta hore ee maaragtay rawaatiga dhammaysid halka adoo adoo majliskaaga fadhiya in adkaarta sabax akhrid ayaa fadli badan
maxaa ka dhalanaya haddii laga tago adkaarta lagu galo suuliga
shayddaanka iyo cawrada bini aadamka inuu ku ciyaaroo fiiriyo gadaal kaa fiiriyo waxaa kala xijaabaya waa adkaarta musqusha lagu galo
maxay yihiin aafooyinka iyo dhibaatooyinka ka jira suuqyada shareecada islaamkuna maxay nagu tawjiihinaysaa ha noqonin qofka suuqa ugu horgala hana noqonin qofka suuqa ugu dambeeya ee marka suuqa laga baxayo ugu dambeeya ganacsataa tahay
waa maxay tusaalaha ay leeyihiin suxarada jin iyo insiba saxarada markay miihaal ka bixinayaan waxay dhaheen wuxuu la mid yahay qofka maaragtay aalkolood cabbayo oo dibadyaalka ah oo naftiisa nacay oo aan waxba uga turaynin adigana kuma naxariisanayo waa ey mataqaanaa ee ilaahay ka furtay marka caalamka inagu bini aadan baa nahay ee waxa inala xidhiirsan jinni oo marka habeen iyo maalinba isagu una arkaya annagu ma arkin innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum
ma kugu bateen deymaha ma doonaysaa in si dhaqsi ah ay kaaga baxdo
nebigu wuxuu ina baray adkaar haddaan akhrisanno ilaahay deynta insha allah inaga gudayo waxaa ka mid a adkaartaas
maxay tahay kaalinta ducaadda iyo macallimiinta ay ku leeyihiin koryeelidda qiimaha adkaarta iyo in dadka lagu baraarujiyo adkaarta dadka la raba ummadda inay ku dhiiriyaan waa macallimiinta iyo culimmada ilaahay subxaana wataala jannada ka waraabiye dhaqanku ilahan jira waxaa ka mid a markuu xadiis saxiixa soo arko intuu soo qoroo farabadiyo iyo xaafadaha ku garaaci jiray ku garanahayo ee nabasugidii qurunkaan ahayn markaasuu yihi hadiyaa idiin wadaa ma idiin qaadanaysaa maxay tahay adkaartan xilliga akhrista dhijiray
siday bulshadu ku tahay adkaaraha suuli markaan gelaya dacwada wallaahi horta waalan soo maray markii aan dugsiga hoose ahaa laakiin imaka bal dib baan ugu noqonaya su-aasha ugu dambaysa waxay tahay sheeg adkaarta la akhriyo kolka laga soo baxo masjidka
ma fahmin ma garanay waxaad noo akhrisay adkaarta masaajidka markii laga soo baxa la akhriska macalin su-aashaas waa iga maqantaha markii masaajidka laga soo baxay imada galabti
haddaba barnaamijkan gaarka ah oo ka koobnaan doono dhowr xalqo waxaad ka dhagaysan doontaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iyo barta aan ku leenahay internetka wuxuuna soo gelayaa maalinta arbacada taariikhda hijriguna ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol labaiyo afartanka hijriyada oo waafaqsan siddeed iyo labaatanka bishan tobanaad laba kun iyo labaatanka wakhtiyada uu soo gelayo waa tobanka barqannimo iyadoo rogaal celis ahaanna aad dhegaysan doontaan shanta galabnimo iyo siddeedda iyo barka fiidnimo
في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرت نعيب
waahaga ku soo dhowaada barnaamijka dhowxawareysyada oo dhammaystiran waxaan goordhow idiin soo gudbi doonaa xaflad ballaaran oo ka dhacday degmada buurdhuxunle ee walaayadii islaamiga ah ee baa'iyo bakool taasoo lagu dahfuray masjid weyn oo degmada laga furay haddaba aynu aadno caalamka maxay tallaabo oo ah ay muslimiintu ka qaadeen tallaabadii ay dowladda faransiiska si cad ugu sheegtay inay sii wadi doonto aflagaadada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay u geysanayaan haddaba hadalhayntii ugu dambeysay ee arrinkaas iyo sidoo kale muslimiinta caalamka oo hurdada ka toosay wararkii ugu dambeeyey arrinkaas waxaa ka waramaya salmaan axmed aad baad u mahadsan tahay sidaad la socoto dhowaan dowladda faransiiska waxay si toosa u weerartay diinta islaamka iyadoona madaxweynaha dalkaas emmanuel macron ninka lagu magacaabo uu sheegay inuu sii wadi doono aflagaadiinta diinta islaamka gaar ahaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ah nebiga uu allah casa wajalla u soo diray khalqiga ku nool adduunkan macron dagaalkiisa ka dhanka islaamka iyo muslimiinta ee bannaanka yaala wuxuu soo bilaabay toddobaadyo ka hor markii uu sheegay in diinta islaamka sida uu hadalka u dhigay ay la nooshahay dhibaatooyin xooggan isagoo markaa intaa ku daray inuu la dagaalami doono diinta islaamka ee hadalkaas dabcan dadka muslimiintaha aad ayay uga hor yimaadeen waxaana ducaadda muslimiinta iyo culimmadooda ay sheegeen in ninka dhibaataysan ee dhibaatada la nool uu yahay emmanuel macron oo isaguba la daala dhacaya dhibaatooyinka kasoo wajahaya gudaha dalkiisa iyadoo guud ahaanba ay fashilantay siyaasadiisa arrimaha gudaha iyo dibaddaba jawaabtii ugu xooganayd ee uu helay emmanuel macron markii uu sheegay in diinta islaamka ay dhibaato la nooshahay waa sida uu hadalka u dhigaya waxaa la dhihi karaa waxay ka timid dhanka allah casa wajalla iyadoona uu allah casa wajalla qadaray in haweenay toddobaatan iyo shan sano jir ah oo lagu hayay dalka maali sannado dhowr ah ay sheegtay inay qaadatay diinta islaamka haweeneydan oo sophie betrinan lagu magacaabi jiray markii dambena la baxday maryan waxay sheegtay inay iyadu qaadatay diinta islaamka kuna qanacday waxaana xitaa xusid mudan in fariin ay u dirtay emmanuel macron ay ugu soo jeedisay inuu qaato diinta islaamka oo uu si degan oo caqli iyo xikmad ay ku jirto u fiiriyo kitaabka allah casa wajalla markaasoo ay sheegtay inuu ogaan doono inay diinta islaamka tahay diin xaq ah dabcan emmanuel macron aad ayuu uga carooday tallaabada hooymarin ay ku qaadatay diinta islaamka wuxuuna baajiyey shir jaraa'id oo uu doonayey inuu qabto oo uu ku soo dhoweeyo sophie betrinan uuna ku sheego inuu isaga ka soo daayey gacantii jamaacadda nusratu lislaam almuslimiin ee ku jirtay aflagaadadaas bareerka ah waxaa ka sii horeeyey in emmanuel macron uu diiday inuu cambaareeyo tallaabo wargeyska charlie hebdo uu ku aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam dibna ugu baahiyey sawiro uu wargeysku horay ugu aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu arrinkaas ku tilmaamay xorriyadda hadalka iyo tacbiirka isagoona diiday in xitaa uu cambaareeyo aflagaadadii saddexaad ee ugu xooganeyd ee emmanuel macron u geystay diinta islaamka waxay timid dhowr maalmood ka hor markii uu si bareera u sheegay in haddii ay yihiin dowladda faransiiska ay sii wadi doonaan sawirada ay ku aflagaadeynayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee dabcan sidaas ayuu hadalka u dhigay oo ma ahan hadal ee laga tarjumayo hadalka uu yidhi wuxuu sheegay isagoo siiqada jamciga isticmaalaya inay sii wadi doonaan sawirada ay ku aflagaadeynayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasina waxay bannaanka soo dhigtay arrin ay markii horeba qaar ka mida muslimiintu ogaayeen oo ah in wargeyska sharli hebdo tallaabooyinka uu ku aflagaadeynayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay gadaal ka riixayso dowladda faransiiska haatanna ammaankiisa aad ayaa loo ilaaliyaa oo xitaa lama oga halka uu ku yaalo marka laga soo tago in guud ahaan ee dalka faransiiska gaar ahaan magaalada baariis uu ku yaalo ciidruus marka tallaabooyinka uu ninkan ku aflagaadeynayo diinta islaamka dabcan dadka muslimiinta aad ayay uga dhiidhiyeen waxaana dadka sida cad uga jawaabay hadallada jeesjeeska emmanuel macron ee ka mid ah wiil lagu magacaabo cabdullaahi shiishaani oo kasoo jeeda dhulka shiishaan ee muslimiintu leeyihiin ruushkuna uu xooga ku haysto wiilkan dhallinyarada oo sideed iyo toban sano jir ah ayaa dhowaan wuxuu gowracay nin macalin lagu sheegay oo aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam sawirada wargeyska charli hebdona u bandhigay arday dhiganaysay machad uu isagu macallinka yahay wiilka dhallinyarada ee muslimka ayaa meel ka mida baariis wuxuu ku qabtay ninkan aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam qoorta ayuuna ka jiray sawiro uu kasoo qaadayna dabcan internetka waa uu ku baahiyey dardaarinkiisana wuxuu ku sheegay inuu u argudayey rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadka muslimiinta ahna ay usoo duceeyaan isagoona si gaara ula hadlay madaxweynaha dalalka faransiiska emmanuel macron si guud caalamka marka laga hadlayo dadka muslimiinta iyaguna way ka dhiidhiyeen aflagaadada bareerka ah ee emmanuel macron uu u geysanayo diinta islaamka ee dadka muslimiinta ah waxay gebi ahaanba sheegeen inay qaadacayaan oo ay joojinayaan adeegsiga ee badeecadaha dowladda faransiiska ay farsamayso waxaa xusid mudan in dhammaan badeecadihii ka imaan jiray dalalka faransiiska ay dadka muslimiinta joojiyeen inay adeegsadaan iyadoona ganacsatada muslimiinta lagu booriyey inaanay dibadda ka keensan ee badeecadaha dowladda faransiiska ay farsamayso tallaabadan dadka ugu horeeya ee qaaday waxay ahaayeen muslimiinta dalka kuweyt kuwaas oo guddi ay ku midaysan yihiin ganacsatadooda shaaca ka qaaday inay gebi ahaanba joojiyeen isticmaalka iyo adeegsiga ama iibinta badeecadaha dowladda faransiiska ay soo saarto marka laga soo tago qaadacaadda badeecadaha ka imaanaya dalka faransiiska muslimiinta suudaan ayaa kaalinta koowaad kaga jira u argudida rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka loo eego ilaa hadda tallaabooyinka dhacay waxay shacabka muslimka suudaan weerar toosa ku qaadeen safaaradda uu faransiisku ku leeyahay magaalada alkhartuum ee caasimada dalka suudaan ee gebi ahaanba safaaradda ayay burburiyeen dabna way ku daareen iyagoona xoog u adeegsaday ciidamo ka tirsan militariga dalka suudaan oo lagu geedaamay dhismaha safaaradda si ay uga hortagaan in weerar lagu soo qaado safaaradda culimada muslimiinta waxay sheegayaan in inkastoo wax laga xumaado oo laga murugooda ay tahay in gaaladu ay aflagaadeeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddana marka loo eego taariikhda soo jireenka ah la ogaaday in qof weliba oo isku taaga nebiga sala allahu calayhi wasalam ay nihaayadiisu dhowdahay waxayna culimada muslimiintu sheegeen in ay rajaynayaan in mar aan fogeyn ay gebi ahaanba burburto dowladda faransiiska dalkaasna uu ka mid noqdo dalalka halaagsamay waxaana sidoo kale in madaxda reer galbeedka ay wejigooda dhabtaa bannaanka keenaan ay qayb ka tahay waxyaabaha kicinaya dadka muslimiinta ah dareensiinayana xaqiiqda dhabta ah ee dagaalka iyo loolanka maanta ka soconaya caalamka islaamka oo u dhexeeya dad tiro yar oo muslimiin ah oo ka hor yimid ama dareemay halista ay reer galbeedka iyo dowladaha la jiraba ay ku hayaan islaamka iyo muslimiinta sidaasna hubka ku qaatay
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhow xowreysiyada ayaad dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaan ka hordhow idiin soo wadnaa dhakhaatiir dhowaan gaaray deegaanka kuunya barow oo ka waramaya howlahooda shaqo balse markaan aynu aadno dhanka iyo wilaayadii islaamiga ah ee baayo bakool xaflad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen culimo mas-uuliyiin waxgarad nabadoono iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay ka dhacday degmada buurdhuxulle ee walaayadii islaamiga ah ee baaye bakool munaasabadda ayaa waxaa daaha looga rogayay masjidka jaamaca oo ay ku baxday ku dhowaad nus milyan dollarka maraykanka ah codad kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabaddii furitaanka masjidka intaanan idiin soo gudbin martidii kasoo qayb gashay munaasabadda iyo nabadoonnadii ka hadlay waxaad ku soo dhowaataan lajnada masjidka oo ka waramaya maraaxishii kala duwaneed ee uu soo maray masjidka markanka horeyta ilaahaynii waali ummad muslimiina anoo doorday ummado kale alxamdu lilaah kubaadamay kale ilaahaynka mahadyaane masaajidkii wakhtaha ta halsana eey wal lama bilood amalna ku rooga gurigood lamadan tiirlay dhanhaay haddana saninka billeeri waqtigan koobanna ninka ninka suura geliyay horta kama hadayaan alxamdulilah ilaahay may kala warsadaane andikan hadda gabaydanin inanin maastara walaa ilaahay fududaayo fududaadeen masaajidka ilaahay barakaaya dadkii walkalabaahi hoola fara badan alika bi oo nooc walba leh hoola baadi iyo hoola magaala si dhul beer geel iloo i iran iyo lacag haddii una shalgaadna magaaladan dhatiye afar kulan amala walika bi maalinta inka horayti oo masaajidka animay baaha la furu dooran la ilaamiyaayi hoolil dhiibi maalintii lamaad ramadaan ahayti macnaha bannaankas iyo heelo fara badan lika bi markii saddexaad carafi lika dhiibi carafadii ahayti ciidul adxa marna may wallaka dhiibay maa masaajidkii hafladii macnaha masaajidka jeengada haddii hoolagay ahnaan nagada kow gaalmay la biyey walaay buurdhonla gudaajay lika bi i walaay guddigii dhasnaaya baadiyaa ku aruriyey saddex boqol lixdan ili neef alshaani saddex boqol lixdan ili neef gaalayalika dhiibi tirada loodi iyana maynaga tahay konton iyo kow neef yalika bi erin walaagi antilika bi i walay bannaanka lakushaani kun siyeed boqol afarta iyo laba neef alika bi dhul dhammaantiis walaay la dhiibi buurdhaxnilika bi mayba la biyey labaatan boosa la biyi labaatan boos fiyaala iyo inaska jara xaafada inaska jaro la biyi beer dhammaantiya buurdhaxnilika bi may la biyey tumanbeerooda la biyi tumanbeerod ya la biyi antaana hataa sheegay gaala i iranka i looda boosaska dhulkee i beero markiliska dari walgadi la'agti gooyangna maynaga tahay lama boqol tumi isedi kun boqol siyeti afar doolar nagati lama boqol tumi isedi kun boqol siyetan iyo afar doolar nagati anta tar aan hataa kin sheegay shan qodob walaajo madiliska dari lama boqol tumi isedi kun boqol siyeti afar nagati haku gudub buurdhonla i banaansha maylika biyey la'agalika bi si buurdhonlanka dornaatoba maylika biyey la'agalika bi tuutalka la'agta la bi maynagata iyana lama boqol tumi ishan kun lix boqol tumi ilyanagata buurdhonle in badan dad muxsiniin ee deegaanadan buurdhonle banaansha e oo waana soomaaliya le'e dibadanka jarna naka jarta isugeyntiya maynagatay lama boqol tumi ishan kun lix boqol tuman ilyanagata bannaanka oo dibadda amahanoo deeray la'ag dhan labaatan iyo kow kun iyo shan boqol bannaanka mahanoo deeray oo dibadda ah labaatan iyo kow kun iyo shan boqol ahanoo deerti iska dar markan la'agta masaajidkan galle kan aysan araga haytange baasada ka bati maynagatay afar boqol iyo konton kun iyo saddex boqol afar boqol iyo konton kun iyo saddex boqol antaasa galle masaajidka mayba lana cid walba walka la bati ilaahay may buaha miisaanshi xasanaadka aan ka dara intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ugaas buraale ugaaska beesha gaasan gurigan aan hadda joogno ilaahay baa iska leh horta intaana nin gaar u sheegan kara ma jiro ilaahay baa iska leh ilaahayna wuxuu ku abaalmarin doonaa ninkii dhisay maalkiisa xalaasha a gashaday niyana la imaada ninkaa inuu maanta aad u farxsan yahan malayn kulligan waa wada farxsannahay laakiin ninkaas waa inaga sii daran yahay ninka ay xoola ugu jiraan sida aan rajaynahayna maalinta qiyaamana inuu aad ugu farxi doono baan ilaahay ka rajaynaya ninkii aan xoolo ku darsanay maanta wuu nala farxsan yahay maalinta qiyaamana wuu ka hadhi farxaddaasi kuma jira ilaa xoola kagama jiraan haddaba waa qabiya qayb baa dhimane haddaad shallay qabta kii isaga habaa dhimana hadda bilbilaabo kadib dhicin inaad hadda kadib dhicin isku day gurigan marka saas u qiimo badan ee maanta ummaddu dhan ay iskugu imaatay wixii gobolkan jooga ay iskugu yimaadeen ugaasyadii iyo walaayooyinka dhan ay iskugu yimaadeen ilaahay baa noo suurtageliyey inuu dhismo uma markaas kadib walaayaadka dhaqanka wanaagsan ee islaamiga aan ugu hogaaminhayay iyo culimmada cadaaladda ah wixii gacantooda soo gaadhay gurigan ku hantay aan musuq maasuqa aqoonin iyo xaaraamta ilaahay baa kuwaasaa fadligooda ilahay inoogu suurtageliyey iyo dadka muxsiniinta ahee maalkooda la baxay taasay inoogu suura gashay haddaan sidan kusii wadnana waxaan u malaynayaa inaan si kasii wanaagsan gaari doono insha allahu tacaala biidni illahi karim xoolihii gurigan galay ninkii gashaday u yaallaan bakhaarka ilaahay isaga u yaallaan ninkii ka dambeeyey oo ku soo darsan to halkaasaan oga hadhay tan kale nin baaba rabay inuu tiirarkan guraba gebi ahaantoodaba gurigan intaasoo xoolaha la geliyey intaasoo culamaa iskugu imaatay intaasoo muslim iskugu yimid intaasoo muslim u faraxsan yihiin nin baa ku dhaartay inuu goyn doono tiirarka nin gabra la yidhaahdo wuxuu ku dhaartay inuu tiirarkan u guri doono dabadiisana kor taagi doono gebi ahaantiisaba meel eber uu ka dhigi doono ugu dambaynta intay u suura gasho uu kaniisadba ka dhigi doono maxaa masaajid aada u qiimo badan meelaha ku yaalla oo dhibaato badan gaarsiisan tahay nin gabro la yidhahda saasuu ku dhaartay inuu yeelo ninkaa ka ceshani hadda ka hor waxaa la ii sheegay masaajid xamar ku yaallo masaajid aada u qiimo badanaha bay gaaladu qabsatay meeshii xaraamkeed bay marka adhi ku qaleen baa la yidhi adhi bay soo qabsadeen adhigay meeshii ku qaleen adhigii bay meeshii ku qasheen marka nin baa wuxuu yidhi baa la yidhi ee weliba soomaali u dhashay gaalo soomaali ah yaa wuxuu yidhi la waraab meeshu xariifka istaagi jiray halkan ahayd uu ka dhawaaqi jiray oo ugu yidhi baa la yidhi xariifka meeshu istaagi jiray masaajidka ayaa kan labadaba ilaahay unbaa le marka taas iyadaa inaan digtoonow ka galno baa aad iyo aad muhiim u ah masaajidka lagu cibaadaysan mahayo haddaan culimmada warkooda laga jawaabin oo aan la raacin oo garab la sinin oo qori la qaadin oo geerida la ogolaanin oo maalka la bixinin wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaan lagu cibaadaysanaynin cadowgaasaa iska imaan cibaadaduna way kala carari nin- ninka ugu ron baa ninkaa duurka jira iska noqoni ee qoriga watee koobka garabka wuxuu leeyahay garab raaratada aan u diyaar garowna safarkaas dheer cadowga ilaahayna aan u istaagno ee, sidaan u difaacan lahayn aan falkeeda galno ilaahay waxaan ka rajaynayaa dadka muslimiinta ah qalbigooda uu isku meel hal meela oo diinta ah uu iskugu geeyo ilaahay intaasaan ka rajaynaya kana tugaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
sidoo kale munaasabadii masjidka lagu furaya waxaa ka hadlay ugaaska beesha hadame ugaas cabdulaahi madyare ilaahay markiin mahadnagin bacdishe waliba kale ing mahadnagaane dadkii masjidkan kan e ilaahay subxaanahu wa tacaala waafijii anigoo ka shaqeeyan meelin atirigo geysiyan ee waliba lena jazaakumullahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaame miisaankiin xasanaadka asiinka kabyasan lena inkasta hog guddigii oo ardayda masjidkan guddiga ku haayay dhismadii ka shaqeeyey ey hodadka hoola kala bahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis hoolaja ongilyan eyin hoo afranka kaalmeyen hoo arday ada dhana welba haato dadkaas oo arday masjidkan dhismadiis ku qiib qaadadi waliba lana jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkiin isiin barakeeye owlaadin siin barakeeye maadaama aysan ardayaad ilaahay subxaanahu wa tacaalaa beedgey isan dhisteen walwalba isan gallateen oo ilaahay dartiisan dhisateen ilaahay ajarkay masiinku dayaca waliba kale mahadnagaane gaar ahaan dadka boordhoon la degan oo eed iyo eed kaalinta weyn aan ku qaadadeen hoolajo ardayaada kala baheen kollay ardayaada wali isan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku dalbahaateen ilaahay waliba ardaya siinku tuugane ani ilaahaysan sii waliba kale meelan mahadnagaan ku jeediyaane dadka martida eh oo ardayada meelo fogfog ku shalkooyen oo habooqaden masjidkan kanqe furitaantiisa ku qiib galen isin walibasan lena saanti isin ha qaaden ilaahi subxaanahu wa tacaalaa miisaanka xasanaadka siinka kaba taas bacdisha ikhwaani kolley gobolkan waliba aragwahaynana ani aragdayada juhdi wiin la geliy juhdigaas kaase ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dhala ka garab galay dhala ka guulay marka guulaas waliba anbaahanta inay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa guulaas wiin dad sii liin shukriye waan ardayada ilaahay nicmooyinkiisu dad sii fara badan yihiina nicmooyinkii tokumad ee waha inay ilaahay mar walba liinka shukri yalan baahan yih ilaahayna subxaanahu wa tacaala waliba niliyaa la in shakartum la asiidannakum ilaahay saasa nilay haddii bisan iin shukridaan oo nicmooyinka fara badan anasansiy isan iinka shukridaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waliba lea siin ziyaadiye ilaahay siin ziyaadiye waa eri tii horena aragdaada yeedo galan ka jarto daldiin haayow yaatana ta ziyaade ee dadlasiye marka ikhwaani geeka ardayada farxad wiinga gobolkan taalla nicmadaas taas aho ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiy anilaka shukriye bacdisha ardayada masjidtan kanqe kolley hoola walilin geliyey anilaka cibaadaysada in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa laka tuuga ilaahay cibaadadiis laka gudada marka jazaakum allahu khayran kolley sada un anka dadaalnino ani la dhaso ardayaad xoola la geli linka dadaali iba walilin baahanyaatan ani jamaacadiis la ooga wal khayraadka walwelba ardayaad dhana welba haato ani lan edeegsada ugaaska beesha macalin weyne xasan macalin liibaan isna waxa uu ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadii lagu furaya masjidka awalan ilaahay anka mahadyaano subxaanahu wa tacaala nicmooyin shay faraha badan inka nicmeeyey anka wiinta nicmatalislaam waliimaan ilaagaasa mahadliin kooba korn dhammaanteen sugnaa jalsooyin shay faraha badan ahay oo laha fadheedii guddigii baa ku hadalay qaabkii walaayada kujaysatii iyo maskintii iyo caqligii baa ku hadaleen qaabkii on dardargeliyeen baa ku hadaleen qaabkii hantidii hangaruuriyeen baa ku hadaleen qaabkii ninkastiilay haddana masaajidka kudhasmi baa ku hadaleen eed ba ardayanka farahani runtii maylanaa horta maalaa qabnaa dadhiibano dadhiibayo iiman laho muslimiin ana gamnaan ilaahay niin barkaay afar boqol iyo konton kun oo dollar dibida waa la ku sheenan lahay labaatan kun oo koyta la made la gayliyay la gayliyay weliba awaaday la awaaday la awaaday afar boqol iyo konton laba boqol iyo soddon iyo bayuu dalka la ku halay muslimiinta dhiibeen oo deegan waa danka degan ilaahu maalkiin siin barkaay ilaahu muu dhar kheerka ona sii maylana dadaal badan alla muuji eed baa liin dadaali muslimiinta ku damboyta na maylana aani ka dayday masaajida sidan kubiyey madrasooyinka kubiyey diinta dardargeliyey ka dayd ilaahay niiwaal runtii haddee hoogoo kuleel yar ma jara kuleelkan ilaahay ba noo kaafii doono hoofay jarna ilaahay ba noo kaafii doono kulamaa ilaahay sidan husaanan ilaahay maabana dayacaw kulamaa nicmooyinkun tan ahoo ilaahay lay una ka shukriyaanaan oo ka dadaalan ilaahay maabana dayacaw markaas haasna maylana ilaahu hana waraabi muslimiinta meel kasta roogna ilaahu ha waraabi oo dheemay dheegay lanko tumilan bulood gaalmu tadharahi ye arada imankay deeri ini geerto masaajidun ka darsada horta lankaas geertas ilaahay ku gadado لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
gabagabada barnaamijka dhow waxa waraysid ayaan dhegaystayaal kuusii dhownahay waxaa idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa faa'iidada ay leedahay liin dhanaanta balse markaanaynu aadno dhanka iyo deegaanka kuwaya barow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose deegaankaas dhowaan waxaa gaaray dhakhaatiir kuwaasoo howlo caafimaad deegaanka ka qaban doona haddaba waxa ay idaacadda alfurqaan uga warameen howlahooda shaqo iyo sidoo kale qaabka ay u howlgali doonaan doctor liibaan siciid maxmuud oo ka mid a dhakhaatiirta dhowaan gaaray deegaankaas ayaa waxa uu wariyey mahad cubayd uga waramay howlahooda shaqo magacayga waa doctor liibaan siciid maxamuud oo qaabilsan qallimada guud si guud doctore maxaad howlahood halkan u imaadeen haddii aad tihiin dhakhaatiirta halkan ku sugan mahadsan tahay waxaa dhakhaatiirta meeshaan ku socota waxaan nahay tiim dhammaystiran oo u dhammaystiran yihiin qalabkoodii iyo iyo dhakhaatiirtii kala nooca waxaa ka mid a anoo dhaqatarka guud dhakhtarka qallimada guud ah iyo doctor liibaana doctor xuseen oo qaabilsan cudurrada a n t-ga samaynahay waxaa la yidhaha cudurrada cunaha iyo qunka iyo dhegaha ku dhaca samaynahay daaweyntooda iyo iyo qalliimadooda samaynayo waxaa kaloo nala socota tor zamzam oo ayadana qaabilsan cudurrada haweenka daaweyntooda iyo qallimadooda oo dhammaystiran ayagana waxaan qalabkan wadna ka mid ah qalab sheebaaroo dhammaystiran u dhammaystiran yihiin wax kasta oo boqolkiiba sagaashan waxyaabaha la baaro ah maxaa ka mid a qalabkaas waxaana ka mid a c b c mashiinkii oo qalab lagu baaro dhiiga noocyadiisa kala duwan waxaa ka mid a biochemistry machine oo isaga lagu baaro isagana dhiiga noocyada kala duwan iyo iyo iyo iyo iyo saxaarada iyo waxaas waxaa kaloo noo ka mid a hormoniska qalabka lagu baaro dhacaamada dhacaamada dumarka oo mataqaanaa iyo dhacamada ragga u gaarka iyo dhacamada dumarka u gaarka yacni waxaa ka mid ah dumarka hadday kasoo daa dhalmada kasoo daahdaan kale waxyaaba laga baaraha jira oo la baarahayo oo u gaara oo dhacamo u gaara dumarka la yidhaahdo ragga saasoo kale haddii dhalmada kasoo daahda iyo haddii mataqaanaa yacni awood kale iyo mataqaanaa yacni hoos u dhacdo awoodoodu in la baaro baaritaan loo sameeyo dhammaystiran insha allahu tacaala
si guud tirada dhakhaatiirta aad ku socotaan waa imisa
si guud dhakhaatiirta aan ku socon waa lix dhaktar wey iyo suuxiye asagana mataqaana yani suuxiye asagana laakiin waa lix dhaktar inta hadda howlgalaysa inta kale waxaan badanaa noola socdaan qaab assistant oo kale waxaa kaloo noola socota gabar umulisa ayadana oo yani dhalmada adag iyo waxaasoo kale ayadana mataqaana ka shaqaysa laakiin dhakhaatiir socodsa waa lix dhaktar waaye saddex dhaktar aan kuu sheego qallimada guud haweenka dhagaha iyo sanka iyo assistantiga assistant waxaa la yidhahdaa caawiyaashoodii waay cudurada aad daaweyn rabtaan maxaa ka mid haddii aad dadka u faahfaahiso cudurada daaweyn doona hadda waxaa ka mid ah wax noo yimaadaan arkaynaa badanaa wixii badanaa meelaha kale u aadaan dadku waxaan u wadanaa sheebaarkii kombyuutarkii dhakhtarkii waxaa nala socda kombyuutarka sonography waxaa la yidhaahdaa dhakhtarka kombyuutarka saara waaye uurku jirta yacni iyo iyo wax kastoo guud oo mataqaanaa oo combyuutar la saaro cunaha haddii la saarayo burooyinka dhuunta oo combyuutar la saarayo lagu ogaanayo noocay tahay kadibna qalin loo sameynayo waxaa ka mid a mataqaana yani xaniyahoo kale ragoo kale biyaha biyaha ka gala eernadoo kale mataqaan la saarahay waxa ku jira si loo ogaado eernada iyo waxa ku jira si loo ogaado waxaa ka mid a adiga wax kasta oo mataqaanaa yacni nala kulma badanaa waxaan isku dayeynaa inaan xalino boqolkiiba inta badan inaan xalino insha allahu tacaala imise maalin ayay soconaysaa daaweyntan marka daaweynta ma tira badna waqtigaan haysano aad ma tira badna bukaamada waa ku xirnaan doontaa intay leegyihiin iyo baahida meesha ka jirta qasabna ma aha hadda maanta markii noogu horreysa laakiin insha allah ma noqonaysa markii noogu dambaysa aan nimaadno ka waran qalinada aad samaynaysaan oo kale maxaa ka mid ah faahfaahi qalimada guud haddaan nidhaahno waxa ugu muhiimsan waxa waaye qalimada caloosha yani faahfaahin saas ma ma tarin karno laakiin waxaa kamid a qalimada xamiitada ku dhaca waxa ku dhaca mataqaana yani beeryarada ku dhaca ee, ragga waxaa laga sameynaya qalimada oo burooyinka oo sh- burada qanjirka shahwada la yiraahdo la bixinayo ama dhagxaan haddii ku jiraan Ee, xamiitada haddii dhagxaan ku jiraan waa la- waa la saarahaya saartaan u baahan tahay burooyinka haweenka badanaa ku dhaca oo burooyinka dhuunta oo goytarka la yiraahdo asaga waa la sameynaya Ee, waxyaabahaasa ugu muhiimsan laakiin wax kasta oo badanaa qalimada waa sameynaa guud taas waa mid oo qalimada guuda midda dhegaha waxaa la sameynaya qalimada dhegaha la sameynaya haddii mataqaana yani dhegahooda ay wax ka soo baxeen ama duleel ku jiro waa la sameynaya waxaa kaloo la sameynaya qalimada cunaha ku dhaca sida qumanka oo kale waa la sameynaya insha allah waxaa kaloo la sameynaya burooyin waxaa ka jira sanka ka soo baxa oo ayagana la mataqaana la sameynayo taasna waa qalinka a n t-ga dhakhtarka cunaha iyo qaabilsan dhakhtarada haweenka waxay qalaysaa wax kasta oo haweenka cudurada ku dhaca haddii ahaan lahayd ilmagaleenka burooyin ka soo baxa noocyada kala duwan ama buro biyood ha ahaato ama buro caadi ha ahaato waxaasoo dhan la sameynaya insha allah tacaala hadda hawshii miyay bilaabatay oo dad la daaweeyey miyaa jiro mise weli way dhiman tahay maantay noo bilaabatay alxamdulilah maantay si fiican noogu bilaabatay hawsh waa wadnaa dadkii waa diyaarinaynaa waa arkaynaa dadka naftigeena markii noogu horreysay waa meelahan nimaadno waan baranaynaa mataqaanaa cudurrada ugu badan qalimada mataqaanaa ugu badan waxoo dhan waxbarashaan ku jirna laakiin maanta waa maantaan bilaabna way maanta dad la daaweeyey miyaa jiro hadda mise baaritaanada u kala dirnay kombiyuutarada dadka loo diray dad sheebaarada loo diray jawaabahoodaad sugaynaa jawaabahooda waxa kasoo baxo ayaa daawadintana lagu salayn doonaa insha allahu tacaala dadka hadda idin dhegaysan doona maxaad ugu baaqaysaa waxaan u baaqaynaa soo dhawaadaan waxyaabaha oo badanaa ay u aadi jireen magaalooyinka waaweyn xamar iyo iyo iyo kasha waxay u aadi jireen waxaan rajaynaynaa in kuunyo lagu xalayo istaalka kuunyo lagu xalayo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ee ugu dambeyntii dadka malacag ee aad ku daaweynaysaan mise lacag la-aan wax waaye labadaba udhexaysa waa udhexaysa lacag la-aan waa tahay waa wax yar oo laga qaadahayo mataqaana yani marka loo fiirsho meelaha kale wax laga qaado xataa qalimada xataa waxa laga qaada waxyaaba yar aada u yar loo yareeyey oo mataqaana annaka laftigeena wax badan xoogeena ku sadaqaysanayn meesha maadaama aanan dhulkan aan hore u imaan
بإسلامي فمنه ارتويت أنا
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa dhegaystayaal isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa faa'iidada liindhanaanta warbixintani waxa ay ku baxday barnaamijka aqoon iyo ogaal oo habeen weliba oo talaada ah aad kala socotaan warbaahinta alfurqaan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan liindhanaantu waxaa laga helaa faa'iidooyin badan oo halkan lagu soo koobi karin laakiin waxaan ka hadli doonaa insha allah faa'iidooyinka badana la isku waafaqsan yahay liindhanaantu waa aashito laakiin markii ay jidhka gudaha u gasho waxay yaraysaa aashitada jidhka tan oo isku dheelitirayso dheecaanada jidhka liindhanaantu waxaa aad ugu badan fitamiin c-ga fitamiinkan oo xoojiya difaaca jidhka lana dagaalamo egfishanka ay fayrisyadu keenaan sida hergabka iyo ifilada liindhanaantu waxay caawisaa shaqada beerka waxayna dhalaalisaa waxyaabaha halista ku ah sida aashitada yurig acid waxay kaloomishaa dacarta sidaas daraaddeed waxaa lagu taliyaa in qofka uu subaxii hore uu cabo biyo liindhanaan oo qandac ah si beerka u nadiifsamo liindhanaantu waxay nadiifisaa mindhicirada waxay kordhisaa dubaaxinta mindhicirada si ay jidhka uga saaraan waxa mindhicirada ku dhex jiro waxay kaloo la dagaalantaa gooryaannada caloosha ku jiro sida tuunta oo kale liindhanaantu waxay daawo u tahay cudurka cidhidh dhiigga xanuunkan oo aad ugu badan badmaaxayaasha waxaa lagula taliyaa inay liindhanaan ku filan ay u qaataan safaradooda liindhanaantu waxaa ku jira aashitada loo yaqaano citric acid tan oo jidhka ka caawiso inay misho ama ay dhalaaliso dhagaxaanta ku samaysmo xameytida iyo keliyaha dadka ay ku soo laalaabtaan dhagaxaanta keliyaha iyo xameytida waxaa lagu booriyaa inay cunista liindhanaanta joogteeyaan qolofta liindhanaanta waxaa ku jiro maado loo yaqaano tanjaretin tan oo la hubiyey inay daawo u tahay xanuunka laleemada ee bankisoning disease liindhanaantu waxay xal u noqotaa caburka iyo ogsijiin yarida waxayna siisaa jidhka awoodda uu ogsijiin yar ku noolaan karo arrintan oo la ogaaday markii uu ku guulaystay ninkii ugu horreeyey ee gaara cidhifka buurta matt everest oo sheegay inuu liindhanaan keliya cuni jiray inta uu safarka buurta ku sii jiray liindhanaantu waxay xoojisaa xididada waxayna yaraysaa halista in xididada dilaacaan ama qofka dhiigbax jidhka gudihiisa ku dhaco khaasatan dadka qaba dhiikarka liindhanaantu waxay wanaajisaa aragga iyadoo daawo u ah xanuunada ku dhaca shabakadda isha ee ritaina waxaana la ogaaday inay sabab u tahay maado liindhanaanta ku jirta oo loo yaqaano rutin liindhanaantu waxaa ku jiro laba iyo labaatan walxood oo kansarka la dagaalamo kuwaas oo alle ku abuuray liindhanaanta hawsha badan ay qabtaan waa hakinta ama joojinta tarmidda unugyada kansarka liindhanaantu waxay jidhka siisaa nafaqo kala duwan oo isugu jirta fitamiin c yurik acid fitamiin b kalsiyam birta magnesiyamta botasiyamta iyo kuwo kale oo badan liindhanaantu waxay nuurisaa maqaarka qofka waxaana loo adeegsadaa in jidhka looga baabi'iyo haaraha wejiga noocyadooda kala duwan waxaana taariikhda la sheegaa in dadka shiinaha ay caruusooyinka ugu qaybin jireen liindhanaanta dhowr maalmood ka hor intaan la aroosin waana arrin cilmi baarista lagu arkay in liindhanaanta ay maqaarka ka baabi'iso haaraha iftiin u kordhiso unugyada dhintay ay ka qaaddo lallaabyada maqaarka samaysta inay yarayso iyo waxyaabo kale liindhanaantu waa jeermisdilo awood buuxa leh waxay la dagaalantaa caabuqa bakteriyada iyo fayrisyada qaar oo ay ku samayso waxa loo yaqaano inactivitation xogtan waxaan ka soo xigannay webka somaali dhaktaris oo ay wax ku qoraan dhakhaatiir soomaaliyeed oo ku nool dalka dibaddiisa haddaba si aan u ogaanno qaabka ay dadka soomaalida ah u isticmaalaan liindhanaanta waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah ganacsatada dhoofisa liindhanaanta bismillahi alxamdulilah wasanaaullah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulilah insha allahu tacaala waa kusoo dhowaahay wajazaakum allahu khayra booqashada aadna soo booqateen ugu horreyn waxaad nooga warbixisaa tacabka liindhanaanta liindhanaanta tacabkeeda insha allahu tacaala horta iyadu waa liin waa geed oo adkaysi badana xagga kuleelaha waa ugu adkaysi badan yahay bixitaankiisana markii la tallaalo geedkiisa mirtu ay baxdo saddex sano kadib qofku wuxuu bilaabayaa inuu mirteeda gurto marka wax tarmadeedana iyada waxyaalo badan oo fawaa'id badan bay leedahay horta waa icid ayadu oo shiyaalkan oo haddii ilaah kuu ron yahay cayayaanada iyo waxyaalaha fayrisyada oo dhan waxyaala dilay ka mid tahay marka isticmaalkeedana laba qaab qaabo badan baa loo isticmaalaa qaab iyada oo qoyan oo marka geedka laga soo gooyo waa la miirtaa oo sharaab camal oo kalea loo cabaa xataa waxtarmada xagga oo marka nabarada qaarkood oo korka ka soo baxo iyada haddii laga qubaysto oo lagu dhaqo hataa waxay daawo oo daawo u leedahay saasoo kale waxaan ogaanay liindhanaanta shay ma jiro atan bay ku leedahay oo caalamka sida hadda masharoobooyinka ha noqdaan daawooyinka ha noqdaan shay kastaba ama barfunnada iyo waxyaalaha la isku carfi ha noqdaan shay walbaba atam ayay iyada uga jirtaa liindhanaantu marka waa shay waa geed aad manfac badan oo muhiim ule adkaysana badan leh oo annaga hadda beertaan ka soo goynay mirteedii suuqaan soo gelinay derigaankiisii marka derigaan derigaan baa loo gataa waa caaggan oo lagu keeno saliidda oo kale waxaa afartan kun konton kun markuu u raqiiso la yidhaha soddon kun baa la gadaya caaggaas midda kale waan qallajina haddana iyada la qallajiyana waxay aad waxtarmo u leedahay dadka oo dhiikarka qabo oo kale cusbadu way dhibtaa laakiin iyada marka la qallajiyo waa la shiidayaa booskii cusbada u gelaysaa dhibaatana kumala xagga caafimaadkii taasna waan aragnay faa'iidooyinkaasna way leedahay lintu insha allah maxaa farqi ah oo u dhexeeya markii ay qoyan tahay iyo markii la qalajiyo farqiga u dhexeeya markan waa markay qoyan tahay oo dheecaankiibaba leedahay markay qallashana dheecaankeeda iyadaa cishanaysa way injegaysaa waa isku iyadoo dhan way isku injegaysaa maca dheecaankeedii oo isku qallalay iyo farqiga u dhexeeya dheecaankeedii oo qoyan oo markaas la miiraayo tanna shiidid bay u baahan tahay in la qallajiyo la shiido markaa la filtareeyo kadib markaa loo isticmaalo sidii cusbadii oo kale raashinka lagu kordarsado saas waxay loo isticmaalaa insha allah ma jiraan magaalooyin aada u dhoofisaan liinta haa way jiraan hadda matalan nawaaxiga marka degmadeennan laga soo qaado degmooyinka nagu xeeran oo hadda tuulo sida hoos yimaada jawaarey haddii ilaah kuure nawaaxiga haddii ilaah kuureyahay ilaa iyo baay way tagtaa liintu ilaa buulafulaay waa la qaataa oo gaadiidku mar walba waa yimaadaa hadda maanta isniintoo kale gaadiid badan baa taagan oo hadda qaadanaya ilaa buulafulaay ilaa iyo baayigan kore dhulkaas dhanba waa loo qaataa dibaddana ilaa iyo dawey bayba tagtaa midda ka soo baxda beeraheenna ka waran dadka soomaalida ah siday u isticmaalaan liindhanaanta maasha allah horta soomaalidu wakhtigii hore ummaddan markii hore maskaxda laga gumaystay laakiin markii nasriga ilaahay jihaadka uu keenayo oo dadku diinta ay fahmeen waxay arkeen wixii dalkooda yeelaa manfac awal waa loo diidi jiray mooska iyo liildhanaanta iyo gaaladu waxay ka dhaadhiciyeen inaan loo dhowaan karayn laakiin hadda waxay ogaadeen mooskii liindhanaantii khudaartii gudaha inay manfac leedahay marka aad iyo aad bay dadkaad ugu soo jeedaan cabitaanada haddaad tagto biitooyin- biibitooyinka markaasba liin miyaad u baahantayaa lagu leeyahay dadku guryaha haddaad tagto guri ma jiro ilaa liin baa dhex taalla oo raashinkii lagu miiranayo marka aad baa loo isticmaalaa wayna barteen dadku manfacooda dadka aan ku baraarugsanayn faa'iidada ay leedahay liindhanaanta maxaa u soo jeedinaysaa Eh, insha allah horta ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed waxaan horta marka hore baan usoo jeedinayaa inay alla ku kalsoonaado inay ilaahay aaminaan dalkoodana ay aaminaan oo dalkooda ay kala soo baxaan manfaca liinta iyo waxyaalaha badan oo dalku noo soo bixinayo liinta keliya maaha inay qaataan liintana marka insha allahu tacaala waxyaalo badan xataa haddii qofka caloosha habeenkii lagu soo boodo oo caloosha waxoogay dhisintari ama nuuc qabto liinta hadduu miirto wax- ilaahay waa ku anfacaya marka wax badan bay madax oo kale neerfooyinka wax badan bay tartaa markaas marka waxaan ku baraarujinayaa liinta insha allahu tacaala inaan la moogaanin Ah, si hadda guri walba u taalo haddana isticmaalkeeda dadka inaysan moogaanin
intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysyada waad ku dhegaysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh